magaalada cerigab ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa laga daafuray ololo ballaaran oo kor lagu qaadayo canshuuraha iyo hubinta sharciga gaadiidka kaasoo ay si wadajira u hirgeliyeen wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta maamulka canshuuraha bariga ee magaalada cerigabo ee maamulka somalilan iskuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta maamulka canshuuraha bariga magaalada cerigabo ciise cabdi cabdulaahi ayaa bulshada ku booriyey inay la shaqeeyaan laamaha amniga islamarkaana ay gaadiidladu hubiyaan inay haystaan dhammaan sharciyada wadamarista
oo ah dardargelinta cashuurta gaadiidka hadday liisan tahay iyo hadday rawr tagas tahay iyo hadday kala wareejin tahay runtii cashuuruhu waa qodob dastuuri bay ku asaasan tahay maaha dee wax layska bareeyo wax xeerarka qaranka iyo sharcigu ay waajibiyeen runtii in lixdaa bilood ee sanadka ka hadhay lixdii bilood baa la galay sanadka dalayaaqadiisii lixdaa bilood waa joogteynaynaa si dheelilaa baan uga howlgelaynaa jagboynnada magaalada xeergaabo xaafadaha iyo isgoys kasta waxay amar ku qabaan ciidanka ilaalada waddooyinka iyo ciidanka turbataariyadu oo ay amar cad ku qabaan in gaadhi kastoo bilaa sharci ah oo maraya magaalada ay qabtaan weliba la ganaaxo oo xalig iyo ganaax iyo cashuurtii oo laga qaado la ysugu daro shacbiga waxaanu leennahay intaad fog tahaa la faytaa marka hore iska cashuura gaadiidka iska cashuura oo sharcigiinna dhammaystirta haddii sharcigaa ku dhammaystiran yahay cid ku qabsanaysaa iyo cid isxakaganaysaana ma jirto kolley inahaasaan ku gebagabaynayaa askartana waxaan farayaa dhirbaaxada iyo garaacista iyo iyo wixii rixiixa shacabka intaa aad ka ilaalisaan baan idinkalaan idinka codsanaya oo idinku boorinayaa in sida ugu quruxda badan shacabka loo ilaaliyo loo dhaqaalayo loo ilaashado ayaan idinku boorinayaa mas-uuliyiintii kale ee qaybta ka hed ololahan ayaa si wadajira ugu baaqay gaadiidleyda inay bixiyaan canshuuraha si loo horumariyo adeegyada bulshada waxaannu olole dardangelin oo cashuuraha ka bilownay gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceerigaabo waxaannuna dadweynaha ceerigaabo ee degmada degan ogaysiinaynaa in cashuurihii wixii ay ku baaqdeen wixii aan lahayn si deg dega xafiisyada ay u tagaan oo adeegooda qaataan nin kasta oo aan liisankiisu cashuurayn gaadhigiisu u kala wareejisanayn buug aan sidan bilaydh aan lahayn waa la xeraynayaa dargelin aannu ku samaynayno muxuu ahaye gaadiidleyda magaalada xergaabo muxuu ahaye inay cashuuraha iska bixiyaan oo sistamkii iyo sharcigii ay maraan waxaanu u soo jeedinaynaa dhammaan gaadiidleyda magaalada xergaabo in maanta wixii ka dambeeya ee aan la ogolaan doonin aanayna socon doonin gaadhi bilaa sharci ah waaha wasaaradda gaadiidka iyo maamulaha cashuuraha berriga sidaasoo amarkaasi uu ku fulayaa saasaynu ku wada shaqaynaynaa annaga ilaanta traafikadu shaqadan joogtaannu u haynaa waa shaqooyinka maalinlaha aannu u hayno sidaasaynu ku shaqaynaynaa waxaannu ka codsanaynaa bulshada bulshada reer cergaabo inay gaadiidleyda inay tixgeliyaan ciidanka ciidankuna sidoo kale ay tixgeliyaan gaadiidleyda waxaanu faraynaa waxa weeyaan sidaa ay sheegeen dhammaan taliyaha tubataariyada taliyaha waxa weeyaan taraafikada waxa weeyaan isuduwaha wasaaradda gaadiidka maamulaha cashuuraha berriga waxa weeyaan sida ay sheegeen in gaadiidleydu ay amarka waxa weeyaan u qabsoomaan oo amarka qaataan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan waxaan ku boorinaynaa in ay bixiyaan cashuurta sida aan u bixin inay u bixiyaan wasaaradda maaliyadda iyo xukuumaddana waxaannu ka codsanaynaa cashuurta ay ka qaadaan gobollada gobol kasta in ay wax ku celiyaan